xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen golaha shacabka waxa ay si kulal uga hor yimaadeen ajando ka kooban toddoba qodob oo baarlamanka la hor keenay si looga doodo waxaana taa beddelkeeda ay dalbadeen in la sii wado ajando horey u socday oo ku saabsanaa arrimaha xasaanada xildhibaanada iyo xaalada amniga guud ee qaranka soomaaliya oo lagu waday maanta inay baarlamanka hor yimaadaan xubno ka tirsan guddiga amniga qaranka oo ay horkacayaan wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka nabadsugidda soomaaliyeed taasoo aan dhicin kadib markii ay kulanka iman waayeen waxaana baarlamanka hareeyey muran iyo buuq fara badan oo ku aadan imaansho la-aanta wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka nabadsugidda xubno ka tirsan mudanayaasha oo ka hor hadlay baarlamanka ayaa intooda badani waxa ay isku raaceen inaan la geli karin ajando cusub ilaa inta uu ka dhammaanayo ajandihii hore ee ku saabsanaa xasaanada xildhibaanada iyo qiimaynta xaalada amniga islamarkaana aanay jirin wax fasaxa oo ay gelayaan xildhibaanada ilaa meel la saaro arrimihii horey u socday taasoo keentay in gebagabadiina uu kulanka soo xiro gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalla cawad oo maanta shir gudoominayay baarlamanka waxaana uu xildhibaanada u akhriyey warqad uu soo qoray wasiirka amniga waxaa lay dhiibay warqad hadda annagoo fadhina oo aada ku hadlaysa warqadaasi waxay sheegaysaa inuu wasiirku uu codsi soo gudbistay oo uuna codsanayo in wakti loo soo qabto ka febraayo wixii ka dambeeya ka febraayo wixii ka dambeeyana waa waktiga la yidhi fasax baa la aadaya marka saas awgeed ilaa iyo inta aan arrimahaas iska soo waafajinayno waxa weeye aad baad u mahadsantihiin shirku waa noo xiran yahay anaga guddoonkaana kasoo fursanayno wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu gabagabadii kulanka baarlamanka ayaa xildhibaanada baarlamanka qaarkood waxa ay v o a uga warameen aragtidooda ku aadan sababaha keenay inay maanta ishortaagaan howlihii baarlamanka xildhibaan cabdirashiid xaaji deerow ayaa ugu horeyn ka hadlay aragtidiisa ku aadan ajandaha ay maanta xildhibaanadu ka biyadiideen ajandihii hore sidiisii in lagu sii wado way fiicnayd laakiin waad garan kartaa xaaladii xilliga aan ku jirno oo dalku uu ku jiro amnigana dhaqaalo fara badan ayaa dowladda iyo dalka kaga baxo maalinkii xildhibaanada ay shirayaan waad og tahay dadweynaha soomaaliyeed dariiqa ayay taagan yihiin wadooyinka waa ka xiran yihiin dad badan baa qutliyoonkooda ku soo saartay inay dhabarkooda ugu shaqo tagaan mana awoodaan inay wakhtiga ay ka lumiyaan wadooyinka maadaama la xiray waxaa fiicnayd haddii lagu guulaysan waayo ama la keeni waayey ajandihii hore oo socday duruufo jira owgood in maanta ay socdaan ajandayaasha kale ee baarlamaanka u yaallo maadaama wakhtigu uu ka qiimo badan yahay dhaqaalo kasta iyo ummad kastoo la bixiyo xildhibaanad saaqe aadan maxamed ayaa iyaduna ku tilmaantay waxyaabaha ay baarlamanku ka gadoodeen inay tahay iyadoo aan la tixgelin ajandihii hore ee ku saabsanaa xasaanada xubnaha baarlamanka iyo kadoodista arrimaha amniga dalka maanta ajandaha waa xaq waxa weeye waxaa yaallay mooshin ka hadlaaya xasaanada baarlamaanka iyadoo dastuurka ay ku qoran tahay xildhibaanka korkiisa inaan la taaban karin gurigiisana aan la geli karin waxaa dhacday in xildhibaanadii ayraboorkii in timihii xataa gabdhihii laga furfurayo oo boorsooyinkoodii laga daadinaya alaabta iyadoo aan la bedelin qodobka xildhibaanka dastuurka ku yaalla oo ah inaan xildhibaanka korkiisa la taaban karin gurigiisana la geli karin ilaa fal dambiyeed isagoo gacanta kula jira qodobkii dastuuriga ahaa in lagu tunto oo ciidamada amniga ay barlamaankii ula dhacaan dhaqmaan si khayrul caadi ah oo sharaf darro ah aad iyo aad wax ilaa qodobka xasaanadda barlamaanku ay ka shaqeeyaan oo la soo dhigo wax kaloo ajando oo la keeni karaa ma jiraan marka maanta maxaad filayseen yaa filayseen inuu idin yimaado maanta waxaanu filaynay taliyaha nabad sugidda iyo wasiirka amniga baanu filaynay inuu yimaado barlamaanka mana ay imaanin mudanayaasha aaminsan in kulanka baarlamanka aanu baaqan ee la gudagalo ajandaha cusub ee maanta lasoo bandhigay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan daahir amiin jeesow horta marka ugu horreysa waxaa socday oo saxa oo xildhibaanka aan ku taageersanahay xildhibaanada galna aan ku taageersanahay in ajando socday ajandihii socday een, xe- guddigii een, muxuu ahaay guddoonkii baarlamaanka maanta way ka saareen Eh, waxay ahayd wasiirka amniga iyo taliyaha amniga inay yimaadiin sabdiga ayaan lagu ballansanay laakiin haddana anigu ma qabin xaqiiqatan in eh, muxuu ahaay baarlamaankii oo aan ognahay intaasoo eh, muxuu ahaay howl ay u taallo Eh, muxuu wasiirku uu imaan waaye keliya in ajandihii kalena loo dib loo celiyo waxaan rabay in muddo kale loo qabto isla markaasna een, een, een, een, ajandaha hadda maanta noo yeelo waa howl qaranka uu u baahan yahay halkeeda laga wado sidaasaan aaminsanaa laakiin nasiib wanaaga ee guddoonka wuu xaray asagaana ka warsugaynaa insha allah ugu dambayntii maryan aweys oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka ayaa si kooban uga hadashay arinta maanta ka dhacday baarlamanka iyo waxyaabaha ay filayeen xildhibaanadu baarlamaanka maanta waxay filayeen in eh, lasii wado eh, wadahadalkii ama doodii eh, furmay maalin dhaweed oo loogu yeeray wasiirka amniga in maanta asaga iyo taliyihiisii maanta haddana ay yimaadaan si markaa loo dhammaystiro doodii socotay ama go-aankeedii markaa la gaaro ma aysan dhicin waxay xildhibaanadu la kulmeen eh, in la qaybinayo ajenda ka duwan eh, doodii socotay taasaana markaa kaliftay in gudoomiyaha laga codsado in doodaas iyadoo oo socota inaan ajenda cusub maanta aan la furin oo dib loo dhigo wadahadalka ama doodii een, een, baarlamaanka maanta u qaban lahaa kalfadhigiisii Een, runtii ee, waad maqlaysay ayaamahan oo dhanba in ee, dhibaato badan ay kasoo yeeraysay een, dhinaca amniga een, een, garoonka diyaaradaha een, marka ay baxayaan dadka mas-uuliyiinta inay cabasho badan ay kasoo muujiyeen een, sidaad ogtahay qofka xildhibaanka xasaanad ayuu leeyahay dhooritaankeediina ma aha mid een, afka lagu sheego waa mid dastuuri ah in xadgudubkaasi la sameeyo yaa ay xildhibaanadu ka cabanayaan Een, haddii ammaan la sugaayana runtii waa wax dhammaanteena waajibaad iyo mas-uuliyad naga wada saaran in aan markaas sidii dastuurka uu dhigaayo ama ee, la aqoonsan yahayba in bulshadii soomaaliyeed ay wixii ay u ma- meel mariyaan oo aynan noqonin in xadgudub lagu sameeyo qofka mas-uulka dowladda u shaqeeya kulanka baarlamanka ayaanay jirin waqti loo qabtay isku imaanshahooda maadaama ay xildhibaanadu ku adkaysteen in baarlamanka la hor keeno wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka nabadsugidda waxaana gudoomiye ku-xigeenka labaad mahad cabdalla cawad uu sheegay inay iyagu dib isugu laaban doonaan islamarkaana ay xildhibaanada kusoo wargelin doonaan waqtiga ugu habboon ee mas-uuliyiinta amnigu ay hor iman doonaan baarlamanka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho